annagu runta haddaan kuu sheego xisbiga brd hani maantana mrd-da oo xildhibaanadu maanta ay saddex aan ku joogno baarlamaanka annagu sidaan uga dhigno haween xildhibaan sharci mashruuc umaan baahnan oo dadkii lagu qasbo annagu dadkay ka soo go'day oo haddaan calaamad ku siiyo rabadaanow laba haweena ayaan iyoaakii doorashadii xildhibaanada kii desembar ayaan laba haweena dhignay labadaa haweena haddaan magacii xasuusta waxa weeyaan safya cusmaan cali bahdoon iyo shukri cabdiraxmaan jaamac candhoole labadaa haween ba annagu keennay waxaasoo sharci la keenin toban sannood kadib ayay xukuumaddu ay keentay sharci boqolkiiba tobana boqolkiiba tobanka xitaa waxaa ku jiray inaa administrationka dadka ka shaqeeya dowladda ka shaqeeya boqolkiiba toban showda serviceku inay haween noqoto boqolkiiba toban directeeradu noqoto sidaa inay ahaatee haddana maanta oo labadii kun iyo sideed tobankii shan iyo toban cisho kahor doorashadii ayay doodu keentay boqolkiiba shan iyo labaatan ugu yaraan haweenku ha noqoto kolka annagu haddii aan nahay xisbiga emerdi ee mucaaradka ah waxaan annagu waxaan aan goosannay shan iyo labaatan sannood ka hor ayaan goosannay maanu doonayn shan iyo labaatan laga dhigo inaan laga dhigaan doonaynay boqolkiiba konton inkasta ay sidaa daraadeed waxaa dhigaysa haweenka wadanka jooga boqolkiiba konton way ka badan yihiin sidaabaan u doonayna in laga badiyo laakiin xukuumaddu waxay tiri waa un yaryareenabay miyaan lays odhan karin dowladdu dee dadaal wanaagsan bay samaysay aqlabiyaddan u m p oo kale boqolkiiba shan iyo labaatan ah markii hore mabay jirinba in maanta boqolkiiba shan iyo labaatan la siiya haweenka rabadaanow indhaha ay ka leeyihiin amba fikradda aragtida ay ka leeyihiin xukuumaddu waa sidaabay doonaysaa laakiinse waxaa jirta laba shay ay dowladdu ay mashruuc ka dhigata xilli kasta ku shaqaysa waxa weeyaan waxa la yidhaaho argagixisada iyo horumarka dumarka labadaa qandaraas ayay ka dhigataa waxa ay tiraado dadka tusto weliba ajanabiga dabadii gaalada tusto waan shaqaynaynaa laakiin run ahaan waxa weeyaan muhiimaddii waxaa maanta taalla iyo madnoocay inay haween noqoto xildhibaan amba guddoomiye amba baarlamooga xukumto amba wasiir noqoto amba briminister noqoto yaa mamnuucay wax xeer oo wadanka mamnuucda ma jirto inay dadku ay ku dhaqaaqaan bay sida ruwaanda oo kaleeto boqolkiiba konton iyo boqolkiiba konton weeyaan laakiin meesha waxaa maqan volonteer siyaasadeed aragti siyaasadeed rabitaan siyaasadeed oo xukuumadda ka socota ayaa maqan haddaan calaamad ku siiyo bijeega wadanka labada kun iyo sideed tobanka wasaaradda haweenka oo muhiima waxay haysataa zero bonty four bersama bay haysataa miisaanadii wadanka boqol iyo lix iyo labaatan milyaar waa bilyan oo maxayda farka jabuutiya waxay haysataa zero pointy four bersama bay haysataa wasaaradda haweenku aragtida xukuumaddu ay ka qabto haweenkan waxaad ka qaadanaysaa calaamadda miisaanada ay siisay haweenka ay siisay xildhibaan doorashooyin baarlamaan baa soo dhow dhowaan xilka way naga dhammaanaya mustaqbalkaaga muxuu yahay adiga iyo xisbigaagaba doorashada soo socota xisbiga m r d hadal cad buu ka bixiyey gudoomiyaha xisbiga m r d daahir axmed faarax waxaas hadalkaa cadu ka bixiyey ayaan anagu haddii aan xildhibaananahay aan joognaa hadalkaa oo odhanaya ilamaa iyo afar shan sannadoodba mowqif baan haysanaa oon leenahay bilaa komishon doorasho oo qaran doorashadii in laanaga qayb galo waanu xalaalaynaa uune wax haba yaraatee ka socda oo ka soo baxaya ma jirto xukuumaddanna waxay u diidayso komishon doorasho waxaa ibanaysa cadaalad la doorto qofkii la doonay ummaddu ay doorato ayaa ka soo baxaysa intaabay ka baxsanaysaa komishinkii bay diintahay intaa ay diin tahayna annagu haddaan ameerdeennahay kama qayb galayno uma xalaalayno